adeega internetka ee shirkadda hormuud ee magaalada kismaayo ayaa labadii toddobaadii ugu dambeeyey ahaa mid xawaarihiisu uu aada u hooseeyo taasi oo shirkaddu ay ku sheegtay cilid ku timid fiilooyinka internetka ee mara badda hoosteeda qaar ka mid ah shacabka magaalada kismaayo ayaa ka hadlay sida internet xumada ka jirta magaalada kismaayo ay u saameysay nolol maalmeedkooda iyo shaqooyinkooda kala duwan ee internetku salkiisa uu yahay waxa ay codsadeen in shirkadda hormuud ay dadaalo geliso si deg deg ah sidii xabaaraha internetka sidiisii hore loogu soo celin lahaa si dadka ku nool magaalada kismaayo ay u helaan internet dhammaystiran oo ay ku qabsan karaan shaqooyinka maalmaha ah waxaan dhihi lahay aniga dhib weynaan ka qabaa dhibkaasaan ka qaba haween walba lacagaan ku shuba lacagteedii waa dhammaata meesha ay ka baxaan maar dhihi lahaa mudaharaad soo qaada imaada hormuud agteeda horta saameyn badan baa anigu yeelatay waxaa ka kow ah arrimo badan baa iska jira horta aan tigtogga aada u isticmaalaa qolalka bulshada lagu caawiyey iyo qolal badan baana joogjoogaa marka dhibaatada ugu weyn waxay ahayd horta toddoba maalin aanan qad qabsanin oo tigtog aana gelin oona qol korin oo bulshadeedii dadkaygiiba aan la dhex qaadin labadeeda telefoonba baakin ay ku jireen ma fahante waxaa ugu baaqayaa horta marka koowaad inay baasha dardar geliyaan ee awoodda sii kordhiyaan shaqada hadda ay sii wadaan waa arrin fiican habeenba habeenka ka dambaysa waxaa waaye si toosan bay u eaane waxaan leenahay garabkoodana allah galo horta hormuud sideeda bannaan saameyn aad iyo aad u ballaaranayn ugu haystaa beryahan aniga aad iyo aad ugu xumaaya maadaama aanna ku shubtay adeega billaha maadaama aan ku shubtay adeega billaha oona hadda ka faa'idaysan lahay marka aad iyo aad ugu xumaya saameyn badan oo ugu haysaa saameynta dee qadka kuma hadli kari waxba kama daawan kari wallaahi saameyn aad iyo aad u weyn ayuu nagu yeeshay waayo dhibaatooyin fara badan ayuu nagu hayaa shakhsi ahaantayda haddii aan ka hadlo muubeelada ayaan anagu ka ganacsanaa oo aan ka shaqaynaa muubeelada qof walba markaan taleefonka aan ka gadayno qof walba wuxuu leeyahay qadka ii bargoraani qadkiina ma shaqaynayo waa shirkadda cillad xaggeeda ka jirto waay marka qofkii wuxuu u qaadanayaa cillad taleefoonka ka jirto ayuu u qaadanayaa sidaas darteed saameyn aad iyo aad u fara badan ayuu nagu hayaa iyo dhibaato aad iyo aad u weyn waxaanu codsan lahayn in ay hormuud sida ugu dhaqsiyaha badan qadkayno isticmaalka internetka ayaa si weyn waxaa looga isticmaalaa magaalada kismaayo waxaana shaqooyinka ugu badan ee magaaladu ee maalmaha ah ay salka ku haysaa internet